بسم الله الرحمن الرحيم فصل في أشراط الساعة وعلاماتها الدالة على اقترابها ومجيئها وما أتى في الناس من أشراط فكله حق بلا شطاط منها الإمام الخاتم الفصيح محمد المهدي والمصيح وأنه يقتل للدجال بباب لد خل عن جدال وأمر يأجوج ومأجوج اثبتي فإنه حق كهدم الكعبة وأن منها آية الدخان وأن منها آية الدخان وأنه يذهب بالقرآن طلوع شمس الأفق من دبور كذات أجياد على المشهور وآخر الآيات حشر النار كما أتى في محكم الأخبار فكلها صحت بها الأخبار وسطرت آثارها الأخيار واجزم بأمر البعث والنشور والحشر جزما بعد النفخ الصور كذا وقوف الخلق للحساب والصحف والميزان للثواب كذا الصراط ثم حوض المصطفى فيا هنا لمن به نال الشفاء عنه يذاد المفتري كما ورد ومن نحى سبل السلامة لم يرد عنه يذاد المفتري كما ورد ومن نحى سبل السلام لم يرد فكن مطيعا وقف, فكن مطيعا وقف أهل الطاعة في الحوض والكوثر والشفاعة فإنها ثابتة للمصطفى كغيره من كل أرباب الوفاء من عالم كالرسل والأبرار سوى التي خصت بذي الأنوار بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال الشيخ العلامة السفاريني في نظمه في أشراط الساعة وعلاماتها الدالة على اقترابها ومجيئها وxa sheekhii السفاريني ee naadimkii nadmigan tiriyey uu ka yidhi saacadda qiyaame calaamaadka lagu garta marka ay soo dhowdahay iyo imaatinkeeda abyaadan soo socota wamaa ataa fi nasi min min wamaa ataa fi nnasi min ashraaطin fakuluhu xaqu bilaa shiطaaطin waxa uu sheekhu yidhi wamaa ataa wixii ku yimid ee macnaha ku soo arooray fi nasi naska wixii ku soo arooray waa kitaabkiiyo sunnada oo min ashraaطin ay saaca saacadda qiyaamo calaamadaheega ka midihi fa kulluhu dhammaantii xaqun xaq weeyaan bilaa shitaaطin bucdi iyo taradud la'aantii waxa uu sheekhu beydkaas ku tilmaamay wax alla waxa nusuusta ku soo arooray ee calaamaadka qiyaamada lagu garanayo ihi inay yihiin xaq aan shaki iyo madmadow lahayn waxaa markaa ashraad waa jamcu sharin sharin ayaa lagu jamciyey ashraad waana alcalaama saacaddana waxaa looga jeedaa almuraadu biha yowma alqiyaama waa maalinta qiyaamaha waana markay adduunyadu intihootay aakhiradu ay bilaabmayso marka ay qiyaamadu kacdo ama ay saacaddu dhacdo waxaana culimmadu yidhaahdeen qiyaamada waxa saacad loogu magacaabay waa liqurbiha aw liityaaniha baktatan fii saaca dhowaanshaha ay dhowdahay ayaa saacad loo yidhi ama dhicitaanka ay dhacayso si kedis ah saacad ay ku dhacayso oo deg deg ah ayaa qiyaamada saaca loogu idlaaqay ilaahayna subxaanahu wa tacaala wuxuu addoommadiisa uga warramay saacadda qiyaame inay dhacayso laakiinse uma sheegin xilliga ay dhacaysa rabbi waxaana alla uga qariyey xilliga ay dhacaysa qiyaamadu si ay dadku ugu diyaargaroobaan camal saalixa iyo cibaado suuban leanna haddii wakhtiga loo sheegi lahaa oo la odhan lahaa wakhtiga caynkaasay dhacaysaa dee waxaa laga yaabaa dadku intay khaflad iyo mooganaan iyo macaasida dhinac walba ay u dhex qaadaan marka uun ay soo dhowaato ayaa laga yaabaa inayis odhan lahayn dee markaasuun diyaargarooba laakiin xikmadda ku jirta qarintan laga qariye waxay tahay maadaama aanay ogeyn xilli ay qiyaamadu dhacayso sida aanay u ogeyn xilliga ay qofka geeridu u imanayso labadaaba waxaa looga qariyey si si joogta oo daa'im ah mar walba ay diyaar ugu ahaadaan ayaa looga qariyey walidaalik ayaa rabbi waxau ihi yas'aluka annaasu can isaacati qul inamaa cilmuha cinda allah wamaa yudrika lacala saacata takuunu qariiba waxay ku weydiinayaan nebi allow saacadda qiyaame goormay dhacaysaa waxaad ku tidhaahdaa saacadda cilmigeedu ilaahay agtiisuu yaallaa oo laa yujalliha liwaqtiha ilaa hu haqulat fi samaawaati waalardi laa ta'tiikum ilaa bakta ciriya dhulba way cuslaysay oo yacnii ku iman mayso sikadiisa oo deg dega mooye si kale ku dhici mayso ina allaha cindahu cilmu saaca ilaahay uunbaa cilmigeeda haya xilliga ay dhacayso malakuljibriilna markii uu nebi moxamed weydiiyey sala allahu calayhi wasalam mata saaca waxa ugu jawaabay malmas-uulu canha biaclama min asaa'il yacni xadiidkii jibriil iyo nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam markii ay isweydiiyeen saacaddu goormay dhacaysaa jawaabtii waxay noqotay malmas-uulu canha biaclama min asaa'il yacni kan saacadda qiyaame la weydiinayaa ugama cilmi badna kan su'aalaya weydiinaya macnaha saa'ilkiiyo mas-uulku waa ka siman yihiin cilmigeeda waa malakuljibriil oo ah afdalu lmalaa'ika iyo nebi moxamed oo ah afdalu rusul yacnii nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam oo rususha la soo diray kii ugu khayrka badnaa ah iyo malakuljibriil oo malaa'igta la soo diray kii ugu khayrka badnaa ah labadoodii khalqiga ugu khayrka badnaa ayaan cilmiga saacadda isku dhaamin oo ka siman kana masaysan aqoon la'aanta aanay ogeyn xilliga ay dhacayso ashraadu saaca waxay u qaybsamaysaa saddex qaybood wax hore u dhacay oo la arkay sida bicadii rasuulka sala allahu calayhi wasalam ilay nebi moxamed laftiisu wuxuu ahaa nebiyu aakhiri zamaan oo soo bixidda uu soo baxay waxay astaan u ahayd aakhiru zamaan yacni wakhtiga adduunyadu inuu gebagebe ku jiro bucitu ana wasaacatu ka haatayn yani nebigu sala allahu calayhi wasalam labadii safarood intuu sidaa wuxuu yidhiyey ayaa wuxuu yihi waxaa laysoo saaray anigiyo saacadda qiyaame sidaasoo kale annagoo isku sida labadaa farood macnaha isku dhow oo aan kala dheerayn marka nebi maxamed bicadiisii iyo khuruuju lkadaabiin kuwii nebinimada iyo risaalada sheegtay ee beenaalayaasha ah soo bixidoodii kasratu lmaal wazalaazil xoolaha oo farabata zalaasisha iyo dhulgariirada oo farabata waxyaabahaas oo waxyaabo hore u dhacay ashraadda iyo calaamaadka qaarkoodna waa calaamaatu saacati suqraa baa la yidhaha calaamadaha saacadda qiyaame ku tusinaya laakiin waa calaamaadka yaryar ee ka soo horeeya sida dayaacu lamaana wa isnaadu اlamri ilaa gayri ahlih wa rafcu اlcilmi wa kasrat اljahli wa kasrat الzina wa qilaة الrijaal wa kasrat الnisa waluxuuqu xayin min almuslimiina bاlmushrikiin wacibaadaة fi'aami min الnaas alawthan wagayri dalik yacni calaamaadka saacadda ee yaryarna waxa ka mid ah ee ka soo horeeya saacadda qiyaame ammaanada oo la dayaco arrinka oo loo dhiiba cidaan u qalmin diin iyo adduunyaba cilmiga oo la kor yeelo jahliga oo farabata dhaqanxumada iyo zinada iyo fawaaxishta oo farabata ragga oo yaraada dumarka oo bata dad muslimiinta ka mid oo mushrikiinta iyo gaalada haleela qaybo dadka ka mida oo asnaamta caabuda waxyaabaha noocaasihina waxaa la yidhaha waa ashraatu saacati suqraa waa calaamaadka saacadda ee yaryar wax ka midana la arkay qaybta saddexaad ee calaamaadka saacadda qiyaame ka soo horeeye lagu garta ka midii waxa weeye waa alcalaamaat alcidaam ama ama waa ashraadu saacati alkubraa waa calaamadaha saacadda qiyaame lagu gartee waaweyn waana tan naadimku abyaadan u baabaysta uu ka hadlayo waa calaamadihii waaweynaa oo calaamadaha waaweyni marka ay bilaabmaan way isku dhowdhow yihiin marka ay dhacaanna waxa la sugaa waa qiyaamadii oo kuwaasi dhiciddoodu waanay isku dhadhowdaho ma kala dheera markay dhacaan ee ay soo dhammaadaanna dee waxaa la eega waa qiyaamadii inay kacdo ilaahayna subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi fahal yanduruuna ila saacata an taatiyahum baktah faqad jaaa ashraatuha oo dadku miyay sugayaan saacaddii qiyaame inay kadis ugu timaado mooye ma wax kalay sugayaan faqad jaa'a ashraatuha calaamaadkeedii waa yimaadeen oo saacadda wixii astaan iyo camaarad u ahaa waa la arkay marka calaa kulli naadimku waxa uu nadmiga abyaadan soo socda kaga hadlayaa waxa weeye waa ashraatu saacati alkubraa saacadda qiyaame calaamadihii waaweynaa ee ka soo horeynaya saacadda qiyaame ku dhowaa ayuu kaga hadlayaa halkan waxa uu sheekhu yidhi markaa wamaa ataa wixii ku yimid fi nasi naska wixii ku yimid macnaha kitaabkiiyo sunnada oo min ashraatin ay min ashraati asaaca saacadda qiyaame calaamaadkeedii ku tusinaya ka midihii fa kulluhu dhammaantii waxaa nusuusta ku soo arooray xaqun xaq weeyi bilaa shitaatin shaki iyo fogaan la'aantii yacni waa xaq la hubo oo aan fogayn shakina aanu ku jirin minhaa waxaa ka mid a calaamaadka qiyaamada ka soo horeeye waaweyn alimaamu imaamkii baa ka mida kii lagu dayanayey ee hormoodka ahaa alkhaatamu ee lagu gebagabeeyey a'immada alfasiixu ee hadalka iyo balaaqada badnaa yacni fasaaxada badnaa fasiixu waa qofka balaaqada iyo hadal caddaanta alla uu siiyey muraadkiisa iyo waxaa calooshiisa ku jira ku cabiro og si fiicanna ugu caddayn og ayaa la yidhaha fasiix minhaa waxaa ka mid ah calaamaadkii qiyaamada ee waaweynaa alimaamu imaamkii ayaa ka mid ah imaamkii alkhaatamu ee a'immada lagu khatimee lagu gebagabeeyey imaamkii yacni lagu gebagabeeyey a'immada ee alfasiixu fasaaxada iyo balaaqada badnaa muxammadun ee muxamed ahaa magiciisu almahdiyu ee ahaa kii la hanuuniyey alladii hadaahu allah wuxuu halkan sheekhu ku tilmaamay raximahullah calaamo ka mid ah yacni calaamaadka saacadda qiyaame ka soo horeeya oo ah khuruuju اlmahdi اlmuntadar yacni mahdiga la sugayo soo bixidiisa waxaa caqiidada ahlu sunnaha ka mid ah in aakhiru zamaanka uu soo bixi doono nin waxa weeyi magiciisu uu shabbahayo magicii nebi muxamed sala allahu calayhi wasalam oo sidii nebi muxamed muxamed loo odhanayay isagana muxamed la yidhaah magaca aabbihiina uu la mid yahay magicii nebi muxamed aabbihii oo cabdilaahi ah oo sidii nebi muxamed loo odhanayey muxamed ibnu cabdillaah nin isagana la yidhaah muxamed ibnu cabdillaah oo magiciisa iyo magaca aabbihiiba nebi muxamed kala mid ah ayaa soo bixi doona ninkaas oo naanaystiisana la yidhaah ama laqabkiisa almahdi yacni waxa magaciisu yahay moxamed ibnu cabdillaah laqabka iyo naanaystiisuna waa almahdi mahdiguna waa aladii hadaahu allah kii alla uu hanuuniyey ee hidaayada uu siiyey kaasoo marka uu soo baxo waxa weeyi adduunyada sidii dulmi iyo darar looga buuxiyey cadaalad iyo toosnaan iyo wanaag uga buuxin doona waa caqiidada ahlu sunnuhu ay aaminsan yihiin bay ka mid tahay waxaanuu ninkaasi ka mid yahay min waladi alxasan ibnu cali ahlu beytkii nebiga salى اllahu عalayhi wasalam ayaa uu ku abtirsanaya min awlaad alxasan ibnu cali oo waa min bani haashim waana afsaxu اlcarab mahdigaasi markaa waa mid ka duwan ka shiicada ama raafidadu ay aaminsan yihiin oo iyagu waxay aaminsan yihiin almahdi اlmuntadar fi sirdaab oo a'imadooda labiyo tobanka ah ka u dambeeya ah ayaa ay leeyihiin marka u dambeeya kaasaa soo bixi doona laakiin taasi waa caqiido baatil ah waana caqiidada raafidada iyo shiicada laakiin ahlu sunnuhu waxay aaminsan yihiin mid meel ku jiro oo ka soo baxaya ma aha eh waa mahdigaas ilaahay subxaanahu wa tacaala uu abuuri doono imanna doono wakhtigaas sida adduunka dulmi iyo gardarra uga buuxsantayna cadaalad iyo istiqaamo iyo toosnaan uga buuxin doona axaadiis baana ku ansaxday warramaysa markaa almahdi اlmuntadar oo axaadiid saxiixa ayaa ku soo aroortay waayo wixii muctaqad ama caqiido la xidhiidha dee waa in nusuusta ay ku soo aroorta kitaabkiiyo sunnada marka axaadiid saxiixa ayaa ku soo aroortay mahdiga ahlu sunnuhu ay aaminsan yihiin minhaa waxaa ka mida calaamaadka qiyaamada alimaamu imaamkii ayaa ka mida lagu dayanayey alkhaatama ee aimada lagu khatimay oo macnaha laa imaama bacdah mahdiga imaam ka dambeeyo soo baxayaa ma jiro imaamkaas oo alfasiixu yacni fasaaxo badan oo balaaqo badan alla uu siiyey imaamkaasoo muxamadun muxamed ah magaciisu uu muxamed yahay muxamedkaasoo almahdiyu mid la hanuuniyey ah oo hidaayad iyo istiqaamada alla ku arsaaqay marka mahdiga muxamed ibnu cabdilaahi la yidhaahdee adduunka cadaalad iyo salaax ka buuxin doonaa inuu aakhiru zamaanka iman doono ayaa ahlu sunnuhu ay aaminsan yihiin maadaama axaadiida ku soo aroortay iyo walmasiixu ciisa bnu maryam masiix waxaa looga jeedaa nebi ciise calayhi salaam waxaa calaamaadka saacadda qiyaame ka soo horeyn doona ka mid ah nusuulu ciisa calayhi salaam inuu ciisa bnu maryam soo degi doono ciisena yacni arrinkiisu waa arrin yacni waxa weeyaan icjaaz iyo mucjizaad badani ay ku jiraan bidaayatan wa nihaayatan bilow iyo dhammaadba oo bidaayatan arrinkiisa dee mucjizo weyn baa ku jirtay oo khalaqahu allaahu min ummin bilaa ab waxaa alla ka abuuray hooyadii maryama aabbala'aan iyadoo zawj ama aabba ay kulmeen ani jirin ayaa hooyadii ilaahay subxaanahu wa tacaala ka khalqay oo taa lafteedaa dee icjaaz ahayd ilain sida caadiga ah yacni bani aadamka waxaa laga khalqaa min abin wa ummin aabbe iyo hooye kulmay laakiin ciise waxaa laga abuuray min ummin bilaa ab hooye unbaa laga khalqay nihaayadiisa dambena waa mucjizo waa icjaaz weyn baa ku jiro oo dee aakhiru zamaanka marka markii ay dee waxa weeyaan la doonay in la dilana ilaahay subxaanahu wa tacaala markii nasaaradii iyo mushrikiintii ay dooneen inay dilaan dee rafacahu allah ilaahay baa samaawaadka u kor yeelay fahuwa xayun ila alaan yacni ma dhiman ciise ee waa nool yahay oo ilaahay baa kor u qaaday wafaadka ku soo arooray yacni aayaadkuna yacni waa in la kor loo qaaday oo la rafciyey eh maaha inuu dhintay walidaalik yacni dee aakhiru zamaanka waa soo degaya markaa uu soo degana saliibkii nasaarada ayaa uu jebinayaa khansiirkii ama doofaarkii ayuu dilayaa jizyadii laga qaadayey ayuu waxa weeyaan dhigayaa ama uu joojinayaa oo macnaha islaamnimo inay qaataan iyo inuu la jihaaduu dila mooye u oggolaan maayo sida iminka dee jaa'iska ah qofka waxa weeyaan imaa inuu jizye bixiyo xukumka islaamka ku hoos noolaado wa imaa inuu waxa weeyaan dee islaamaba waimaa labadaaba hadduu diido islaamkiiyo jizyadiiba in lala dagaalamo laakiin markaa ciise uu soo dego aakhiru zamaanka wax jizyo oo layska aqbalayaa ma jiro waa ima alislaam wa ima alqatlu in lala dagaalamo la dilo iyo inay islaamka qaataan ciise markaa waxa weeyaan dee cadli iyo istiqaamo ayuu adduunka ka buuxin doonaa waxaanuu wax ku xukumi doonaa shareicadii nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam waayo maadaama nebi moxamed uu ahaa khaatamu alambiyaai walmursaliin kii rususha lagu khatimay shariicadiisuna ay ahayd aakhiru sharaa'ic tii sharaa'icdii horeo dhan nasakhday sharci dambe oo lagu yacni dhaqmayaa ma jiro ee ciise markuu soo dego xataa tii lagu soo dejiyey ee waxa weeyaan injiil ku xukumi maayo ee wuxuu wax ku xukumayaa sharcigii nebi moxamed calayhi afdal salaati wasalaam dabadeed waxa weeyaan dee dajaal markuu soo degana waa ka dajaal dilaya bacda dalik ayaa ciise u dhiman doonaa oo aakhiru zamaanka intaanay saacadda qiyaamo dhicin ciise waa dhiman doonaa waayo dee kullu nafsin daa'iqat lmowt kadibna dee waa la soo saari doonaa laakiin iminka waa nool yahay aakhiru zamaanka ayaanu soo degi doonaa waxyaabaha nusuustu ay tilmaantay markuu sameeye kadib ayaanu dhiman doonaa ilaahayna subxaanahu wa tacaala wuxuu yihi wainahu lacilmu lisaacati falaa tamtarunna biha yacni waxaa la tilmaamay ciise inuu calaamad u yahay saacadda qiyaame marka aayaddana la cilmun lisaacana waa qiraa'ada xafsaha waxaa kaloo la akhriyey la calamun lisaaca marka haddii la yidhahdo wainahu lacalamu lisaaca waxa weeyaan ciise wuxuu amaarad iyo astaan u yahay saacadda qiyaame oo mar hadduu ciise soo dego dee qiyaamadii waa dhowdahay ee ma dheera haddii la yidhaahdo wainahu lacilmu lisaacana macnaha waxaa lagu ogaanayaa oo lagu aqoonsanayaa nusuulkiisa iyo soo degistiisa saacaddii qiyaame inay dhowdahay oo waa min alcilm waa lagu aqoonsanayaa oo waa lagu ogaanayaa waxaana masiix loo yidhi liannahu yamsaxu asxaaba alcaahaad yacni dadka aafaadka iyo balaayooyinka iyo cudurradu ay ku dhacaan ayaa intuu masaxo biidni illaahi ilaahay ku caafin jiray sidaasaa loo yidhi masiix liannahu yamsax asxaaba alcaahaad waubrow alakmaha waalabrasa wauxyi lmowta biidni illaah marka masiix sidaasaa loo yidhi waxaa kaloo la yidhi waxaa masiix loo yidhi liannahu yamsaxu alard arladoo dhan buu masaxaya macnaha dhulkuu maraya sidaasaa masiix loo yidhi waana masiixu lhidaaya masiixii hanuunka iyo hidaayada oo dee masiixu dajaal iyo masiixan ciisa bnu maryam labadaba masiix baa la yidhaha laakiin dajaalna waxaa la yidhaha masiixu dalaala waa masiixii baadida ciisena waxaa la yidhaha masiixu lhidaaya waa masiixii hanuunka iyo hidaayada minhaa waxaa ka mid ah ashraatu saaca alimaamu alkhaatamu alfasiixu muxamadu ilmahdiyu iyo walmasiixu ciisa bnu maryam ayaa ka mid ah oo soo degidda ciise aakhiru zamaanku waa min calaamaati saacati اlkubraa waanahu iyo waanahu waana ciisa waxaa kaloo ka mida saacaddii qiyaame oo calaamaadkeeda ka mida waanahu yaqtulu inuu dili doono ciise lidajaali yacni dajaalka inuu dili doono oo dajaalku intuu soo dego yacni ashraadu saaca waxaa ka mid ah dee dajaal inuu iman doono kadibna markaa ciisena dee uu dili doono halkan culimmadu waxay yidhaahdeen waxaa munaasab ahayd in la kala hormariyo dajaal iyo masiix oo yacni ciisa almasiix in la hormariyo ee waxaan u jeedaa cafwan masiixu dajaal in la hormariyo ciisana uu ka dambeeyo sababtuna waxay tahi dee dajaal ayaa hor imanaya dabeed arlada markuu fasaad iyo fidne ka buuxiyo ayaa ciise uu soo degayaa markaasuu ciise dajaal dilayaa markaa dajaal baa horeeya ciisena waa ka dambaynaya markuu soo dega ayuu dilayaa wa annahu ay ilmasiix yacni ciisa bnu maryam yaqtulu waxa uu dilayaa lidajaali dajaal ayuu dilayaa dajaal waa min addajal wa huwa alkadib waاtamwiih dajaal waxaa laga keenay dajal oo waa beenta iyo dadka in la khaldo oo la khiyaameeyo marka dajaal waxaa loo yidhi waa been badane kaiiru اdajal waاtamwiih waاtalbiis wa annahu ciise yaqtulu waxa uu dilayaa lidajaali dajaal ayuu dilayaa dajaalna masiix waxaa loo yidhi liannahu mamsuuxu lcayn ishiisaa masaxan oo dajaal cawar baa la yidhaah oo nebigu sala allahu calayhi wasalam waa kii ku tilmaamay annahu acwaru lcayn ilyumna isha midig inuu cawaran yahoy masaxan tahay oo sidii xabad cinaba ay soo baxsan tahay kaannahu cinabatun yani daafiya wa ina rabbakum leysa biacwar nebigu sala allahu calayh wasalam muxuu lahaa dajaal waa acwaru cayni lyumna oo waa xabad ishiisa moodaa cinabatun daafiya yani xabad cinab oo soo baxsan baad moodaa waxa uu lahaa waina rabbakum laysa biacwar rabbigiinna mid cawaran ma aha yacni waa calaamad lagu garanayo dajaal ilan rabbinimuu sheeganaya laakiin waxyaabaha lagu garanaya waxaa ka mid ah waa ninkaa cawaranee dee isha masaxan waannahu ciisa bnu maryam yaqtulu waa dilayaa lidajaali dajaal cawar wuu dilayaa oo bibaabi luddin meeshaa luddin la yidhaha albaabkeeduu ku dilayaa oo mar alla markuu ciise soo dego ayuu cararayaa ilan wuu garanayaa inaanu ka baxsanayn oo aanu ka badbaadi karaynin dabeed wuxuu ku gaadhayaa ciise ciise ayaa markaa doonanaya oo dalbaya waxaanuu ku gaadhayaa qaryadaas la yidhaha luddin oo beytilmaqdis u dhow waa ardu filastiin waa dhulkaa falastiin markaa qaryadan luddin la yidhaahdo oo baytulmaqdes ku dhow ayuu ku gaadhayaa ciise dajaal halkaasaanu kaga takhallusaya oo muslimiinta sharkiisa uga raaxaynaya wa annahu ciise yaqtulu waa dilayaa liddajaali dajaal waa dilayaa bibaabi luddin meeshaa luddin la yidhaahdo albaabkeeda ayuu ku dilayaa intuu ku gaadho khalli isaga tag buu sheekhu yidhi can jidaalin muran iyo dood isaga tag macnaha wuxuu u jeedaa dee nebi moxamed ayaa sheegay inuu ciise soo degayo dajaal cawarna uu dilayo waana kalaamu lmacsuum wamaa yantiqu cani ilhawa in huwa ilaa waxyun yuuxa muran iyo hadal ha ka keenine sidaa u rumeeyo u qaada weeyaan ictiqaadi ha murmin weeyi khalli isaga tag buu sheekhu yidhi can jidaalin muran ka tag waa warkii nebi moxamede sidiisa u qaado oo ha murmin وأmr yأجuuجa وmaأjuuج اhbitيi faإnahu xaq kahadmi الkacbati waxa uu sheekhu yidhi وأmra yأjuuجa وmaأjuuجa ahbitii وaahbit dheh had iyo jeer nadmiga dee taqdiim iyo taأkhiir ayaa ku jira oo waa lasoo kala hormaraya hadba siduu beytku isku qabanayo wasanku marka waxau yihi وaahbit sug أmra yأjuuجa وmaأjuuجa nimankaa la yidhaah yajuuj iyo wamajuuj qoomkaa la yidhaah arinkooda sug iyaguna calaamaadka qiyaamada ka soo horeeyey ka mid yihiine fainahu maxaa yeelay arinka yajuuj iyo majuuj xaqun xaq weeyi ka hadmilkacbati ay ka hubuuti hadmilkacbati sida kacbada aakhiru zamaanka in la dumin doono oo dhagax dhagax loo kala dhigi doonaaba ay xaq u tahay ayaa yajuuj iyo majuujna arinkoodu xaq u yahay yajuuj iyo majuuj waxay culimmadu yidhahdeen waa ummatun cadiimatun min bani aadam min duriyati yaafith ibnu nuux waa qoom yacni weyn oo fara badan oo bani aadamka ka mid ah waana duriyaddii yaafith ibnu nuux waana niman fara badan oo ahlu fasaad iyo fujuur yacni fasaad iyo foolxumo fara badan leh oo arlada fasahaadinaya marka yacni waxa weeyaan boqorkii ama meligii la odhan jiray dulqarnayn ayaa markaa dadkii wakhtigaasi markii fasaadkoodii ay ka fadhiyi waayeen ay uga ashkatoodeen oo ay yidhaahdeen waxa weeyaan haddii aad dhufays iyo xisni iyo dayr adag aad nagaga xidhi karta nagaga xidh waaka ilaahay kaga warramay fii kitaabih inay yidhahdeen ina yajuuja wamajuuja mufsiduuna fi lard fahal najcalu laka kharjan calى an tajcala baynana wabaynahum saddaa waxay ku yidhahdeen nimankaa qoomkaa yajuuj iyo majuuj arladii iyo ummaddii waa fasahaadiyeene mushqaayad ma kugu siinaa inaad nimankaa derbi iyo dayr adag aad nagaga dayrtood nagaga xidho si aanu uga badbaadno dabeed markaa waa ka kule yacnii ikaalmeeya oo igu gacan siiya uun waxba mushqaayad iyo ajartoona idinka dooni maaye sidaasuu markaa saddi ama dayr weyn ayaa dulqarnayn ugu xidhay kaasaana ilaa maanta ku xidhan yihiin ilaa aakhiru zamaanka ilaahay u ogolaado in halkaa inta laga dumiyo laga furo ay de waxa weeyaan ka soo baxaan oo dee aakhiru zamaan ayaa laga furi doonaa dayrkaas ku xidhan markaasay fasaadkoodii iyo fidnadoodii ay dhulka kula soo faafi doonaan xataa idaa futixat yajuuju wamajuuj wahum min kulli xadabin yansiluun waqtaraba alwacdu alxaq yacnii markaa ay saacadda qiyaame soo dhowaato ayaa ooda laga qaadaya markaasay fasaad iyo fidno arlada ay ka buuxinayaan hadmulkacbana waxa uu naadimku ku tilmaamay iyaduna inay dee ashraadu saaca ka mid tahay oo yacnii aakhir inta qiyaamadu aanay dhicin ka hor wax yar inay ka mid tahay calaamaadka la arki doono in kacbada la dumin doono axaadiidta nebiga markaa waxaa ku ansaxday in aakhiru zamaanka nin xabashiya oo dusu weyqatayn yacnii kubab dhuudhuuban calaamadda axaadiidta nebigu ay ku tilmaantay oo xabashi ah in lagu sallidi doono markaa kacbada ilaa uu uyacnii u dumiyo kacbada xajaran xajaran dhagax dhagax uu kala dumiyo marka culimmadu waxay yidhaahdaan yacnii wakhtigan kacbada la duminayo ee qur'aanka la rafcinayo ee arrimahaasi ay dhacayaan waa marka ciisena uu dhinto arwaaxda mu'miniintana la qabto adduunkana ay isugu soo hadhaan shiraaruulkhalqi khalqiga kuwii ugu sharka badnaa dee markaa marka la waayo kacbadii wax xurmeeyo qadariyo oo weyneeye ilaan xurmo ayay lahayde la waaye qur'aankii wax xurmeeyo akhriyo ku camal fala ilan taqdiir iyo cadamo ayuu lahaaye marka la waayo ayaa ilaahay qur'aankiina waxa weeyaan kor yeelayaa oo masaaxiftii iyo meel walba laga masaxayaa kacbadiina kaa xabashigaa lagu sallidaya laakiin inta dadka ahluliimaanka ay joogaan ee kitaabka qur'aankaa la xurmaynayo ee kacbada la xurmaynayo ee loo xajayo ee loo cumraysanayo dee lagu sallidi maayo oo ilaahay baa ka ilaalinaya waayo abrahihii waxa weeyaan boqorkii xabashiga ayaa abrahaba dee markii uu doonay inuu dumiyo waa kii ilaahay ku salliday tayran abaabiil yacni makhluuqaadka kuwii ugu daciifsanaa shimbiro ayaa lagu soo salliday oo gemta u joogsadoo dabargooyey marka ilaahay subxaanahu wa tacaala inta la tacdiiminaya kacbada ee ahluliimaanku ay nool yihiin ilaahay gurigiisa isagaa difaacanaya laakiin marka ay adduunka ka dhammaadaan ee la waayo man yaquulu allah allah wax allah yidhaahdaba la waayo dee markaas waxa weeyaan adduunyada khayr kuma hadhin markaasaa kacbadana la duminaya qur-aankana la koryeelaya waxa uu sheekhu yidhi markaa wa abit waxaad sugtaa amra yajuuja wamajuuja qoomkaa la yidhaha yajuuj iyo majuuj ee faraha badan ee fidnada iyo fasaadka badanna arrinkooda sug fainahu maxaa yeele arrinkoodu xaqun xaq weeyi ilaahay baa kitaabkiisa ku sheegay axaadiida nebigana waa ku sugan tahay ka hadmilkacbati kacbada duminteedu siduu xaq u yahay ayaa yajuuj iyo majuujna arrinkoodu xaq u yahay oo kacbadana aakhiru zamaan dhagax dhagax ayaa loo kala qaadi doonaa oo xabashigaas ayaa lagu sallidi doonaa waxa uu sheekhu yidhi waana minha aayat اdukhaani waanahu yudhabu biاlqur'aani waana minha ay min ashraad الsaaca saacadda qiyaame calaamadaheega waxaa ka mid ah aayat اdukhaani aayadda qiiqa culimmada qaar baa yidhi hore u dhacday dukhaanku oo yacni wakhtigii waxa weeyaan wakhti hore ayay dhacday mar abaar iyo gaaja ay ku dhacday oo qofku cirka hadduu eegaba sidii wax qiiq oo kale yacni waxa weeyaan ugu muuqanayey gaajada hayse darteed laakiin sida saxiixa xoogga badan waxay tahay dukhaanku inaanu dhicin ee loo jeedo aakhiru zamaanka saacadda qiyaame ka hor inuu ka soo horeynayo qiiq qiiq inuu yacni dhici doono waxa weeyaan ka mida min ashraad isaaca wa anna minhaa saacadda qiyaame calaamadaheega ka soo horreeye waaweyn waxaa ka mid ah aayat addukhaani aayaddaa qiiqa ayaa ka mid ah faاrtaqib yowma taأti الsamaau bidukhaanin mubiin sug baa la yidhi maalinta ay samadu qiiq cad la iman doonto marka waxaa la tilmaamay dee inay yacni samada qiiqu ka iman doono waana min calaamaati الsaaca wa annahu wa ana alamra waasha'na arrinka iyo xaalku wuxuu yahay yudhabu waxaa lala tegi doonaa bilqur'aani qur'aankana waa lala tegi doonaa qur'aankana ilaahay waa kor yeeli doonaa oo ilaahay uu ka yimid ayuu xaggiisa ku noqon doonaa waa ahlu sunnaha caqiidadooda waata ka mid ah alqur'aanu kalaam ullah hayru makhluuq minhu bada'a wa ilayhi yacuud qur'aanku waa kalaamkii alleh makhluuqna ma aho waa sifo sifaadka ilaahay ka mid ah xagga ilaahay buu ka soo bilowday oo ilaahay baa ku hadlay xaggiisaanu u noqon doonaa marka noqodka la sheegayaa waxa uu yahay dee aakhiru zamaanka in masaaxifta iyo laabahaba laga masaxo taasaa looga jeeda wa annahu wa ana alamra washa'na arrinka iyo xaalku wuxuu yahay yudhabu in lala tegi doono bilqur'aani qur'aankii lala tegi doono oo ilaahay qur'aanka kor yeeli doono oo xagga alle uu u noqon doono ayaa ka mid ah calaamaadkii waaweynaa ee saacadda qiyaame ka soo horreeyey uluucu shamsi lufuqi wa uluucu shamsi lufuqi jihada ama naaxiyada cadeedeedii yacni cadeeddaa jihada soo bixidda ay ka soo baxaysa min dabuurin galbeed ayaa ka mid ah alufuq waa jihada ama annaaxiya jamaceeduna waa aafaaq marka waxau yihi uluucu shamsi lufuq cadeeddaa jihada ee waxa weeyaan dee jihadaa ka soo baxaysa bariga inay ka soo baxda ayaa calaamaadkii qiyaamada ka mid ah min dabuurin ay min almaqrib cadeed dhaca inay ka soo baxdo oo cadeeddii lagu yaqaanay bari inay ka soo baxdo galbeed inay ka soo baxdaa waa calaamadihii qiyaamadii waaweynaa dabuurna waxaa loo yidhi liannaha tudaabiru baaba alkacba waayo macnaa albaabka kacbada dhabarkiisa ama xaggiisa dambe ayay ka soo baxaysaa weeyi oo macnaha baabulkacba dee waa xagga bariga marka markay barigii ka soo bixi weyday galbeedkii ka soo baxdo galbeedku waa dubura alkacba waa albaabkii kacbada dhabarkiisii ama xaggiisii dambe weeyi sidaasaa jihat almashriq loo yidhaha addabuur maadaama ay tahay dubur alkacba kacbada dhabarkeeda ama xaggeeda dambe maadaama almaqrib ama cadeedka dhucu u yahay in markaa cadeeddu ay ka soo baxdo halkii ay ka dhacaysay waxa weeyaan waa ashraadu saacati اlkubraa oo nebigu salى اllahu عalayhi waslm wuxuu yihi laa taquumu الsaaca xataa taطluca الshamsu min maghribiha faإida طalacat wara'aaha الnaas amanuu ajmacuun waxa uu yidhi sida saxiixaynka ku sugan xadiiثu abi hurayra saacadda qiyaamo dhici mayso ilaa cadeeddii beriga ka soo baxaysa ay galbeed ka soo baxdo marka ay halkaa cadeeddii halka laga eegaya halkaa ka soo baxdo ee dadkii ay arkaan ayaa dadkii oo dhan ay rumaynayaan nebigu markaa muxuu yidhi fadalika xiina laa yanfacu nafsan iimaanuha lam takun aamanat min qablu aw kasabat fii iimaaniha khayra wakhtigaasi waa wakhtiga naf aan hore u rumayn ilaahay iimaanka ay xilligaa rumaysa aan waxba u tarayn yowma yaأti bacdu aayaati rabbik laa yanfacu nafsa iimaanuha lam takun aamanat min qabl aw kasabat fii iimaaniha khayra ilaahay baa tilmaamo uu yidhi yacni maalintaas aayaadka rabbigaa barh ka mid ee ay imanayaan waxaana looga jeedaa aayaadka waa طuluucu shamsi min maghribiha eh waa xilli nafna iimaankeedu aanu waxba u tarayn hore aan ilaahay u rumayn ama aan iimaankeeda hore khayr iyo wanaag ugu tabcan oon wax ugu qabsan idan min ashraad الsaaca calaamadaha saacadda ee waaweyn waxaa ka mid ah in waxa weeyaan cadeeddii ay galbeed ka soo baxdo kadaati ajyaadin kadaati ajyaadin ay ka saaxibati ajyaad sida meesha ajyaad la yidhaahdee maka ku taalla ilaa hadda magaceedu waa ajyaad oo xaramkaa bay ku dhowdah culimada qaar waxay leeyihin waa buurahaas yacni waa jabalu ajyaad waa buur waxau ihi markaa kadaati ajyaadin ay ka saaxibati ajyaad sida ajyaad tii u saaxiibka ahayd ee meeshaa ajyaadee maka ku taalla ka soo baxaysa oo kale waa daabaddii eh cala almashhuuri sida caankee mashhuurka ah ee daat waa bimacnaa saaxiba ajyaadna waa mowdicun bimakka waa meel maka ku taallo oo macruufoo ilaa maanta ajyaad la yidhaha ajyaad yacni ilaa hadda magaceedu isma bedelinoo ajyaad baa la yidhaha marka wuxuu uga jeedaa daati ajyaadna waa daabadda waa makhluuqun dee makhluuqaadka ilaahay ka midoo ilaahay wakhtigaa uu soo saari doono eh daabadda xilligaas soo bixi doontaa waxay ka soo bixi doontaa buu u jeedaa meeshaa ajyaad la yidhaha ee maka ku taalla ayay daabaddaasi ka soo bixi doontaa waana tuu ilaahay ku sheegay qur'aankiisa uu yidhi waidaa waqaca alqowlu calayhim akhrajnaa lahum daabata min alardi tukalimuhum ana annaasa kaanuu biaayaatina yuuqinuun ana annaasa kaanuu biaayaatina laa yuuqinuun marka daabat lard daabaddaas dadka la hadlaysa ee culimmadu ay tilmaameen inay mu'miniinta iyo gaalada kala calaamadinayso kala suntayso daabaddaasi inay soo baxaysaa ama soo bixiddeedu wuxuu ka mid yahay calaamaadka qiyaamadii waaweyn ee qiyaamada ka soo horeeya laakiin culimmadu waxay isku khilaafeen way soo baxaysaa oo waa shakila'aanoo dee kitaabkiiyo sunnaday ku sugan tahay laakiin halkay ka soo baxaysaa waa khilaaf laakiin naadimku isagu wuxuu rajaxay meeshay ka soo baxaysaa maka inay tahay daati ajyaad oo ajyaad waxaynu idhi waa mowdicun bimaka marka wuxuu yidhi calaamaadkii qiyaamada waxaa ka mid ah cadeedda ka soo baxaysa galbeed ka daati ajyaadin ka saaxibati ajyaad sida ay qiyaamada calaamaadkeeda uga mid tahay daati ajyaadin meesha ajyaad la yidhaha tii u saaxiibka ahayd maxaa suxbadana looga jeedaa macnaha ajyaad ka soo baxaysay waa daabadda eh waa calal mashhuuri muxuu u yidhi dee wuxuu ishaaraya khilaafka ku jira yacni sida mashhuurka ah ayay daabaddu ajyaad ka soo baxaysaa sidaasaa mashhuura طuluucu shamsi اlufuqi wa طuluucu shamsi اlufuq cadeedda ka soo bixideedii min dabuurin ay min almagribi cadeed ka dhaca ama jihat almaqrib ay ka soo baxaysay ayaa ka mida calaamaadkii qiyaamada ka soo horeeyey ka daati ajyaadin ay ka saaxibati ajyaad sida ay calaamaadka uga mid tahay daati ajyaadin meeshaa ajyaad laydhaaye maka ku taalla tii u saaxiibka ahayd oo daabaddii ah oo macnaha tii halkaa ka soo baxaysay waa daabadda eh cala almashhuuri sida caanka ah ee mashhuurka ah wa aakhiru laayaati xashru nnaari kama ataa fii muxkami alakhbaari waxa uu sheekhu yihi wa aakhiru alaayaat calaamadaha waaweyn ee saacadda qiyaame ka soo horeeya waxa ugu dambeeya xashru nnaari dabka wax ururinaysa xashru nnaar dabka yacnii wax ururinaysa ee dadka ururinaysa una ururinaysa xaggee ilaa ardi almaxshar halka qiyaamaha dadka lasoo tubaye lasoo taagayo ardulmaxsharna waa shaam waa ardu shaam oo waxaa axaadiida nebiga ku sugnaatay in waxa weeyaan min qacri cadan yaman cadan inay ka soo baxaysa dab dabkaas oo dadka soo duubayao soo ururinaya bari iyo galbeed iyo jiho walba ka soo ururinaya dadkoo ka soo duubaya ilaa ay isugu keento halkii maxsharka qiyaamee loogu talagalo ardu shaam ah yani waa min ashraad isaaca dabkaas dadka soo duubaya soo ururinaya wa aakhiru laayaati aayaadka macnaha calaamadaha waaweyn ee saacadda qiyaame lagu garto waxa ugu dambeeya xashru nnaari dabkaa dadka soo duubaysee soo ururinaysa xaggay u ururinaysaa ardulmaxsharkii oo shaam ah ayay dadka u kaxaynaysaa axaadiidta nebiga waxaa ku sugan yacni halkay dadku ku nastaan way kula nasanaysaa halkay degaan way la degaysaa halkay seexdaan way la seexanaysaa ilaa ay ku soo hubsatoy dadkii isugu keento dhulkii maxsharka qiyaamaha ee ardushaam kamaa ataa sida ku yimid fii muxkami alakhbaari ay alakhbaari almuxkama axaadiida la sugay ee muxkamka ah sida ku timid wa aakhiru laayaati calaamaadka saacadda waxa ugu dambeeya xashru nnaari dabkaa dadka ururinaya weeyi kamaa ataa sida ku yimid fii muxkami alakhbaari akhbaarta sugan sida ku timid fa kulluhaa calaamadahan dhammaantood tobankan calaamee lasoo sheegay waaweyniba saxad waxa ku ansaxday bihaa calaamaadkani alakhbaaru axaadiidii nebigaa ku ansaxday wa satarad waxa qortay aahaaraha aahaarta calaamaadkan ku soo aroortay alakhyaaru dadkii wan wanaagsanaa ee culimmadii ahluxadiidkaa qoray waxa uu sheekhu yidhi fa kulluhaa calaamaadkan qiyaamada dhammaantood saxad waxa ku ansaxay bihaa calaamaadkani alakhbaaru axaadiida nebiga ayaa ku ansaxay wa satarad waxa qoray aahaarahaa calaamaadkan aahaarta ku soo arooray waxa qoray alakhyaaru dadkii ahlu khayrka ayoo wanaagsanaa ayaa qoray wajzin biamri اlbacثi wاnnushuuri wاlxashri jazman bacda nafkhi الsuuri halkana sheekhu fasalkan wuxuu kaga hadlayaa fii amri اlmacaad arrinkii soo celinta iyo aakhiro iyo isa soo saaridii dambe ayuu halkana ku xusay naadimku waxa u ihi wajzim waxaad goysaa ood ictiqaadisaa ictiqaad go'an oon shaki iyo madmadow lahayn wajzim waxaad goysaa ood yaqiinsataa ood ictiqaadisaa biamri اlbacثi arrinka isa soo saaridda iyo wannushuuri soo bixinta xabaalaha layska soo bixinayo ee dib laysku soo saarayo arrinkooda goy oo jasmi iyo walxashri ururinta laysa soo ururinayo ee inta jidhkii iyo lafihii iyo xubnihii laysku rakibo ilan qofkii baaliyoobay ee baaba'ay yacni waxa weeyaan mar alla markaa suurta lagu dhufto dee intay xubnihii iyo waxa weeyaan acdaadiisii laysku rakibo oo laysku soo ururiyo ayuu ninkii aad taqaanay sidiisii isagoo u tallaabsanayo u soconaya ayuu xabaashii ka soo baxaya ayuu dee maxsarkii iyo mowqifkii qiyaamo imanaya qof walba waxa uu ku yidhi markaa wejzim goow oo yaqiinso biamri lbacثi waannushuuri isa soo saaridda iyo soo bixintaa qabriga layska soo bixinayo arrinkeeda ictiqaadi oo yaqiini oo goy iyo walxashri soo ururintaa laysa soo ururinayo ee qofka xubnihiisi iyo jawaarixdiisii iyo ruuxdiiba inta laysu keeno laysku soo ururinayo goy oo jasmi jasman goyn go macnaha yaqiinso yaqiin go'an bacda nafkhi suuri suurta afuufiddeeda kadib in laysa soo saarayo oo laysa soo ururinayo arrintaa goo oo jasmi macnaha yaqiinso oo ha ka shakin weeyi nafkhu suur ma saddex jeer baa mise waa laba waa khilaaf laakiin ibnu cuthaymiin oo kale wuxuu rajaxayaa inay laba uun tahay oo marka hore waxaa lagu dhufanayaa nafkhatu sacqi nafkhada nafkhatu sacqi la yidhaah oo waa ta marka lagu dhuftee malagii loo wakiishay israafiil markuu afuufo wax allo wixii ciriyo dhul ku jira ay suuxayaan ay daadanayaan ay wada dhimanayaan nafkhada labaadna waa nafkhatulbacthi wannushuur oo marka labaadee uu ku dhufto waa ta laysku soo saaraya inta la wada noolaado dee dadka ay soo kaakacayaan ee maxsharkii laysugu imanayo qaarna waxay yidhahdeen culimmada waa laba oo waxaa ugu horaysa nafkhatulfazac nafkhada ugu horaysa markuu ku dhufto argagax ayaa dhacay oo cirki iyo dhulkii ayaa isku yaacaya badihii iyo buurihii xidigihiibaa soo daadanaya yacni waxa weeyaan taasi waa nafkhatulfazac waa argagax waxaa ku xigta nafkhatu sacqi oo talabaad markuu ku dhuftana waa la wada daadanaya waa la dhimanaya waxaa ku xigta nafkhatulbacthi wannushuur oo ta saddexaad markuu ku dhuftana waa ta khalaa'iqdoo dhamme ay ku soo kaakacayaan ee ay ku noolaanayaan wanufika fi suuri fasaciqa man fi samaawaati waman fi lardi ilaa man shaaa allah ta hore halkaasuu ilaahay ku tilmaamay marka suurtii la afuufo suurtana sida xadiidka ku soo aroortay waa qarnun yunfakhu fiih waa gees weyn oo cadamadiisa iyo weynidiisa ilaahay uuna u yaqaano oo markaa malagii israafiila loo wakiishay uu afuufayo marka wuxuu ilaahay tilmaamay suurta marka la afuufo inay cirkiiyo dhulka wixii ku sugnaaba ay suuxayaan oy daadanayaan ilaa man shaa allah uma nufika fiihi ukhraa faidaa hum qiyaamun yanduruun allah wuxuu yidhi dabadeed mar labaad baa suurtii la afuufayaa waaba iyagoo dadkii taagan oo eegaya bal waxa lagu samaynayo iyo waxa dhacaya markaa ta hore waa nafkhatu sacq ta ku xigtaana waa nafkhatu lbacd waxa uu sheekhu yidhi markaa suurta marka la afuufo kadib in laysa soo saarayo laysa soo ururinayo ictiqaadi wajzim waxaad goysaa biamri اlbacثi waاnnushuur arrinka isa soo saaridda iyo soo noolaynta dambe iyo walxashri soo ururinta goo jasman goyn bacda nafkhi suuri suurta afuufiddeeda kadib in laysa soo saarayo oo laysa soo ururinayo arrinkaa ictiqaadi buu ku yidhi kada wuquufu اlkhalqi lilxisaabi wasuxfi wاlmiisaani lilhawaabi waxau yidhi kada kaa waxa la mid ah oo isaguna xaq ah inaad ictiqaadisaana ay waajib kugu tahay wuquufu اlkhalqi khalqigu yacnii istaagidda uu istaagayo lilxisaabi xisaabta uu soo istaagayo iyo wasuxufi wa akhdi suxuf xaashiyihii camalkooda lagu diiwaangeliyee lagu qoray qaadashadoodana ay khalqigu u soo joogsanayaan iyo walmiisaani miisaanka khalqigii inay isku soo taagayaan lilthawaabi liajli thawaab si loogu abaal mariyo wixii ay sameeyeen taasina waxa weeyaan waa xaq u baahan inaad jasmiso macnaha wuxuu ku leeyahy kadaa sida dee xashriga iyo bachiga iyo suurta iyo isa soo saaridda inaad ictiqaadisaa ay waajib u tahay ayay waajib kuugu tahay inaad ictiqaadiso yacni khalqigu inay xisaabta u soo kacayaanna waajib bay kugu tahay inaad ictiqaadiso yowma yaquumu annaasu lirabbi alcaalamiin yacni maalinta ay dadku ilaahay subxaanahu wa tacaala ay sortaagayaan si loo xisaabiyo oo ilaahay u kala xukumo suxuftana inaad ictiqaadiso inay u soo kacayaan nin walba inuu saxiifaddii camalkiisa qaato oo dee ka midigta ku qaataana waa guulaystay sida aayaadka iyo nusuusta ku sugan ka bidixda ku qaatay kitaabkiisa bidixda ku qaataana waa waa khasaaro waa qof hoogay oo halaagsamay miisaankana ictiqaadi oo sida muctasiladaha odhan iyo ahlulbidaci waaldalaal miisaankani waa macnawi oo cadaalad baa looga jeedaa ha odhan ee waxaad ictiqaadisaa in la soo dhigayo la keenayo miisaan dhab ah oo carab iyo labadiisii kafadoodba leh oo dadka lagu miisaamayo camalkoodana lagu miisaamayo xaashiyihii wax loogu qorayna loogu miisaamayo oo culimmada waxay isku khilaafeen miisaanku waa xaq laakiin ma qofkaa la miisaamaya mise camalkuu sameeyaa la miisaamaya mise xaashiyihii wax loogu qoraa la miisaamaya sida raajixaa saddexdaba wuu caam yeelayaa miisaanku oo qofkii shaqeeyey iyo wixii uu qabtay iyo diiwaanadii lagu qoray intaba kafadiyo miisaanka waa loo saaray dabadeed dee ninka miisaankiisu fududaadaana waa khasaare ka uu cuslaado xasanaadkiisuna waa guulaystay waxa uu sheekhu yidhi markaa kadaa kaa waxa la mid ah oo isna ay waajib kugu tahay inaad ictiqaadiso wuquufulkhalqi khalqigu istaagidda uu istaagayo lilxisaabi xisaabta uu soo istaagayo khalqigu inay xisaabta u soo istaagayaan inaad ictiqaadisaana waa waajib iyo wasuxfi ay wasuxufi saxaa'iftii ama xaashiyihii camalkooda loogu qoray qaadashadooda inay u soo joogsanayaan inaad ictiqaadisaana waa waajib waalmiisaani miisaankii in la soo dhigayo dadka iyo camalkoodii iyo saxaa'iftoodiiba lagu miisaamayo inaad ictiqaadisaana waa waajib maxaana miisaanka loo soo dhigayaa lithawaabi liajli thawaab si loo abaalmariyo oo dee qof walba wixii uu kasbaday ee uu galay abaalkiisii loo siiyo wallaahu aclam